أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلامه أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في شروط الصلاة في شروط الصلاة صلاة الشروط دي ayuu u fasaliyaa halkan sheekhu raximahu llahu tacaala wuxuu uga hadlay qofka salaada uu tukanayo salaaddaa shuruudaha ay ku ansaxayso shuruudaha shardi ka mida haddii la waayo qofka salaaddiisii waxay la mid tahay isagoon tukan oo kale qaala shaykhu raximahu llahu tacaala wa shuruudu salaati wa shuruudu sixati salaati salaadda ansixiddeedii ansixiddaa shuruuddeedii alislaamu islaamnimo wey shardiga ugu horeeya qof salaad ay ka ansaxayso waxaa shardiga inuu yahay qof muslim ah haddii qofku kaafiru yahay oo uu gaal uu yahay salaad uu tukado ma ansaxayso leannu shardiga salaadda marka hore waa inuu xerada islaamka uu soo galo waa inuu towxiidka qiro qofku hadduusan towxiidka qirin salaadu kama ansaxayso watamyiizu wax kala soocidu watamyiizu wax kala soocidu waxaa kaloo shardi ah qofku inuu caqli leeyahay inuu caqli leeyahay waa shardi tamyiiz wax kala soocid inuu caqli leeyahay shardigu inuu caqli leeyahay maxaa baxay qofku hadduu waalan yahay salaaddiisu ma ansaxayso ama waa qof saqiir ah oo xadkii caqliga aan gaarin yacni saqiirka salaaddu markay ka ansaxayso waxaa shardi ah an yaأkula waxdah wayashraba waxdah wayastanji waxdah waa inuu awood u leeyahay caqli u leeyahay keligii inuu soo astajoodo keligii inuu wax cuno keligii inuu wax cabo ilaa toddoba sano waa inuu gaaro saqiirkii saqiirkii marka xaddu tamyiiz aan laga helin oo caqli iyo garaad aan lahayn salaaddii kama ansaxayso wa dukhuulu اlwaqti waqtiga geliddiisiina waa shardi waxaa kaloo shardi ah salaaddu markay ansaxayso salaadda xilligeedii in la gaaray waa shardi saacaddan oo kale qofku hadduu yidhaaho maqrib ayaan iska tukana ma ansaxayso waalcilmu cilmi lahaashow bifardiyatihaa fardiyati salaati salaadda waajibnimadeeda waa inuu qofku ku cilmi leeyahay oo uu og yahay salaaddu inay waajib tahay salaaddu inay waajib tahay la yidhi maxaa baxay falaa tasixu miman jahila fardiyataha salaaddu kama ansaxayso qof jaahilba ka ah in salaaddu ay waajib ku tahay salaaddu inay waajib ku tahay tusaale ahaan maqribkan nagu soo socdo qofku hadduu aaminsan yahay inuu sunno yahay maqribku oo laga tegi karo ma ansaxayso salaaddiisu bikhilaafi man calimaha laakiin qofkii ogaaday salaadda inay waajib ku tahay qofkaas khilaafsan qofkaas salaaddiisu waa ansixi fa innahaa tasixu minhu mutlaqan waa ka ansixi ilaa in qasada bifardin mucayanin annafliya ilaa qofku inuu ula qasdo farad gaar ah inuu sunannimo ula qasdo maahan tusaale ahaan shanta salaadood hal farad oo ka mid a hadduu aaminsan yahay halkaa farad inuu sunno yahay salaaddu ma ansaxayso salaaddii subaxii duhurkii casirkii maqhribkii iyo ceshihii mid ka mid ah hadduu qofku aamino inuu mid ka midahu sunno yahay salaaddiisu ma ansaxayso wa anlaa yactaqida qofku waa inuusan caqiideyn oo qofku uusan aaminsanayn fardan waajib waa inuusan qofku caqiideyn fardan ay mucayanan ayaa loola jeeda sida sharxu uu kuugu darayo farad gaara waa inuusan qofku u aaminin faradkaasoo min furuudihaa furuudi salaa salaadda waajibaadkeedii ka mida sunnatan inuu sunno yahay waa inuusan sidaa u aaminin farad gaara oo salaadda waajibaadkeedii ka mida inuu sunno yahay waa inuusan aaminsanayn salaadda waajibaadkeeda tusaale ahaan waxaa ka mida faatixadii faatixadii hadduu qofku aamino inay sunno tahay oo la yska dhaafi karo ma ansaxayso salaaddiisa waxaa ka mida waajibaadka salaadda rukuucii sujuuddii hadduu aaminsan yahay rukuucba in la yska dhaafi karo oo uu sunno yahay salaaddiisii ma ansixi karo ma ansaxayso salaaddiisii marka fardan mucayanan la yidhi maxaa baxay hadduu leeyahay salaadda tusaale ahaan maqhribku wuxuu ka kooban yahay waajibaad iyo sunnooyin haddii kala saar haddii la yidhaaho imisaa waajiba maqhribka afcaasha la samaynayo iyo aqwaasha lagu dhawaaqayo salaada maqhribka imisaa waajiba imisaa sunnaa kala bixi kala sheeg haddii la yidhaho kale ma sheegi karo laakiin guud ahaan wuxuu ku leeyahay sunno iyo waajib salaaddu inay ka kooban tahay waan aaminsanaya qofkaas salaaddiisii waa ansixi saxiix wey haddii la dhihi lahaa qof walba ha kala tiriyo waxay noqon lahayd qofaan kitaab akhrisan inaysan salaadu ka ansaxay saasay noqon lahayd marka ulajeedada qofku hadduu si guud u aaminsan yahay salaaddu inay ka kooban tahay faraa'id iyo sunan waajibaad iyo sunnooyin haddii kala saar oo kale xisaab la yidhaahna xisaabteeda uusan garanayn salaaddu waa ka ansixi amaa laakiin isagoo sidaa si guud u aaminsan oon kala bixbixin karin hadduu farad gooniya inta la weydiiyo la yidhaha rukuuca ka waran uu yidhaha rukuuca waa la iska dhaafi karaa waa sunna kaas way midka salaaddiisa eberta farad gaara markii la weydiiyo oo faradkii gaarka ahaa uu aaminsan yahay inuu sunno yahay eber wey markaa salaaddiisa wa an laa yactaqida fardan ay mucayanan farad mucayanee gaara waa inuusan qofku u caqiidayn faradkaasoo min furuudihaa salaadda waajibaadkeedii ka mida sunnatan sunno waa inuusan u aaminin wadahaaratu dahaaradiina waa shardi can ilxadai xadad in laga daahir yahay waa shardi alsgari waalakbar xadadkii yaraa iyo kii weynaa labadaba xadadkii asqarkaa horena aan usoo qaadanay maa awjaba alwuduu waa wixii weysaqaad keena xadadka weysaqaadka keena waa inuu qofku daahir ka yahay waa inuu weyse qabo xadadkii akbarka ahaana qofku waa inuu daahir ka yahayo waa inuu janaabana uu daahir ka yahay fain sabaqahu fain sabaqa hadduu markaa ka soo fakaday xadadkii wadahaaratu dahaaro weye can ilxadadi xadadkii in laga daahir yahay waa shardi fain sabaqa xadadkii hu shaksigii hadduu ka soo fakaday isagoo salaaddii ku jira ayaa maalan gadaashiisa neefu ka timid xadadaa ka soo fakaday neef gadaaluu ka neefsaday badalad salaaddii waa ka burtay wain kaana faaqida dahurayn waa masale cajiiba sheekh sharaxa wuxuu ku yidhi wain kaana faaqida dahurayn qofkuu haba noqdo qof faaqidu dahurayn faaqidu dahurayn maxaa loo yaqaan waa qof biyana waayey carro uu ku booraystana waayey saasuu u tukaday marka ricaayatan lixurmati اlwaqti si uu xurmatulwaqtiga u ilaaliyo biyana waa waayey carro uu ku booraystana waa waaye saasuu marka salaaddii ku xirtay allaahu akbar yih isagoo faaqidu dahuurayn ahaa aan neefu ka timid gadaal hadde mana weysaysana ogaaw ma weysaysan leanna wuxuu ku weysaystaa waa waaye mana booraysano wuxuu ku booraystana waa waaye salaaddii waa ka bure salaaddii waa ka buri saasuu kuu sheegay sheekhu wuxuu ku yidhi fain kaana wain kaana haba ahaado faaqida dahuurayn waa lilkhabari saxiix xadiid saxiixa masalada ku soo arooray idaa fasaa axadukum fii salaatihi qofku hadduu salaaddiisa dhexdiisa ku neefoodo oo neef ay uga timaado isagoo salaaddii ku jira salaaddii isagoo ku dhex jira haddii neefu ka timaado oo gadaal uu ka neefsado falyansarif salaadda ha ka baxo saasuu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam walyatawada hana soo weysaysto walyucid salaatahu salaaddiisana dib ha ugu soo celiyo inuu soo weysaysto salaadana dib uugu soo celiyo yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam fain sabaqahu qofku xadadkii hadduu ka soo fakaday oo xadadku ka soo fakaday isagoon u kaseeyin badalad hadduu ka soo fakaday la yidhi maxaa baxay waxaa min baabi owlaa haddii iskiis uu xadadku u sameeyana min baabi owlaa kaba daran iskiis hadduu xadadka isagu isaga keenana u qasdana waaba ka daran tahay haddii la yidhi bimujaradi sabqi tabdulu salaad ka fakashada xadadka uu ka soo fakaday ayaa salaaddu ku buri haddii lagu yidhi hadduu isagu iska keenay xadadkiina min baabi owla ayuu ka daran tahay marka wadahaaratu dahaaro weeye can ilkhabati nijaas waa in laga daahir yahay alladii laa yucfaa canhu ayaa shardiga nijaas sharciga uusan cafin oo aan la cafinayn nijaastaha aan la cafinaynin waa inuu qofku iska ilaaliyo oo daahir uu ka yahay fi thawbi marada waa inuu nijaaso daahir uga yahay marada uu ku tukanayo walbadani jirka waa inuu yani daahir uga yahay nijaasada walmakaani booskana waa inuu daahir uga yahay nijaasada saddexdaa meelood marada uu ku tukanayo jirkiisa iyo makaanka uu ku tukanayo saddexdaba waa inuu ka ilaaliyo nijaaso walow nijaasadaasi haba noqoto nijaasa majhuula canha nijaaso uusan isku ogeynba ha noqoto salaadda kuma ansaxayso inuu isku og yahay shardi ma aha nijaasa majhuula hadday nijaasadu tahay xataa salaadiisi ma ansaxayso oo maalan maradiisaa nijaasa iskuma ogeyn waa ku khaldamay maro nijaasa ayuu salaaddii ku tukaday salaaddii markuu ka baxay wuxuu ogaaday marada uu wato inay nijaas tahay salaaddiisi ma ansaxayso waa inuu dib uu salaaddii usoo celiyo inuu usoo celiyo waajib walow tanajasa hadduu nijaasoobo bacdu badanihi shaksiga jirkiisa qayb ka mida jirkiisa qayb ka mida ayaa nijaasooday aw amase thawbihi bacdu thawbihi ama shaksiga maradiisa maradiisa qayb ka mida hadday nijaasoodo maradii uu ku tukanayo qayb ka mida wajahila shaksiguna hu ay ilbacda qaybtaas nijaasooday uu jaahil ka yahay oo jirkiisa qaybta nijaasooday ma yaqaano ma gacanta ma madaxa ma lugta ma calooshuu ka nijaasay meel uun ka mida inay nijaasooday uu ogya laakiin meeshii ma yaqaano ama maradiisa meel ka mida ayaa nijaasu gaartay meeshiina ma yaqaano wajaba waxaa waajib noqonaya gaslu jamiicihi jamiici اlmadkuur waxaa la soo sheegay dhammaan dhaqidiisu waa waajib kan la soo sheegay muxuu yahay min albadani waاthawb jirkii dhammaan inuu mayro oo wada qubaysto waa waajib inuu maradii kulligeed wada mayrona waa waajib tusaale ahaan masalada jirka waxaa weeye jirkii wuxuu og yahay qayb ka midahu inay ka nijaasooday haddii la yidhaaho sheeg qaybta nijaastahana ma aqaanuu leeyahy kulli waa inuu qubaysto marka waajib ma aqaano hadduu leeyahy hadduu xasuusnaan lahaa oo u roonaan lahayd haddii xasuusnaan lahaa oo dhehi lahaa waxaa iga nijaasooday waa gacanta gacanta keligeed mayraa la dhehi lahaa gacanta keligeed mayr ayaa la dhehi lahaa laakiin jirkii inuu nijaasu ka gaarto uu og yahay nijaasada qaybta ay ka gaartana ma yaqaano kulli inuu qubaysto waajib waxaa la mid uu sheekhu uu ka hadlay haddii marada qayb ka midahu ay nijaasoodo qaybtiina uusan garanayn kulli maradii inuu mayro waa waajib yada walaa yajtahidu qofku ma ijtihaadayo qiyaas ma samaynayo haddii uu yidhaaho marada meel ka mida iga nijaasooday laakiin balan ku dadaaloon dadaal sameeyo iyo qiyaas qiyaas qiyaas intuu sameeyo meeshana ila tahay meeshanan u malaynaya inay niga nijaas meeshan bisaan mayra maya ma ansaxayso ijtihaad meeshan kama fura ijtihaad kama fura haddii jirkaaga qayb ka mid oo ay nijaasoodo aadanna garanayn qaybtaas ama maradii aad ku tukanaysay qayb ka mid oo ay nijaasoodo qaybtiina aadan garanayn kulli waa inaad wada mayrto laakiin ijtihaad maya waan dadaaliyo qiyaasaan samayn meeshay ila noqoto bisaan mayri saasaana ku tukan ma ansaxayso ijtihaad maya walow kasala qofku hadduu dhaqo nisfa mutanajisin shay nijaasoobay barkiisa hadduu dhaqo shay nijaasoobay kala barkiisa baruu dhaqay uma markuu niskii dhaqay baaqiyahu baaqiya nisf baaqiyahu baaqiya almutanajis shaygii mutanajiska nijaasoobay baaqigiisii kaleu haddana dhaqay dahura kulluhu kullu lmutanajis shaygii nijaasoobay kulligiis waa daahiro maxaase shardi ah in kasala hadduu dhaqay maca albaaqi baaqiga markuu dhaqayay baaqiga hadduu la dhaqay mujaawirahu mujaawira nisf niskaas oo baaqiga baaqiga markuu dhaqayo mujaawirahu mujaawira albaaqi baaqiga qeybta deriska la ah hadduu dhaqay kulli maradii oo wada daahir masaladan maxaa loola jeedaa masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa weye tusaale ahaan cimaamadan kulligeedaa ka wada nijaasooday kulli ayaa ka wada nijaasooday markaasu muxuu sameeyey cimaamaddii wuu kala qaybiyey nisuu dhaqay cimaamaddii nis ka mida ayuu dhaqay haddana niskii kalena oo baaqiga ahaa wuu dhaqay cimaamaddii maxay noqonay markii hore hadduu nis dhaqay niskii kalena haddana uu dhaqay cimaamadda laba un bay u qaybsamaysa nisya nisu oo qismadu waxay ahayd qisma hunaa'iya qismadu waxay ahayd qisma hunaa'iya laba un bay cimaamaddu u qaybsamaysay nis iyo nis nis waa dhaqay haddana niskii kaleu dhaqay sheekh wuxuu ku yidhi dahura kullu cimaamaddii oo dhan saasay daahir ku noqotay laakiin maxaa shardi ah in kasala maca albaaqi niska labaad markuu dhaqayay waa inuu la dhaqay mujaawirahu mujaawira nis niskan baaqi markuu dhaqayay qaybta deriska la ah niska baaqiga ah ee yarta ah oo labada nis u dhaxaysa qaybtaas deriska la ah niska baaqiga waa inuu dhaqay ama hadduu qaybtii niska baaqiga deriska la ahayd oo yarayd hadduu ka booday eber muntasabkiyaa markaas nijaas noqonaya dhexdii labada nis inta u dhexaysa wailaa ma uusan dhaqin mujaawir albaaqi qaybtii kaleo baaqi ahayd qaybtii deriska la ahayd ma dhaqin fayabqa almuntasafu kii u dhexeeyey kii u dhexeeyey muntasaf waa niskii u dhexeeyey muntasafka waxaa weye yani waa masder oo miimi ah masder miimi ah laakiin ulajeedada laga leeyahay waa ismu اlfaacil ama waxaad kalood yani ku macnayn kartaa ismu اlmafcuul fayabqa waxaa baaqi noqonaya almuntasafu kii la niseeyey niskii kii labada nis u dhexeeyey calaa najaasatihi najaasadiisii baaqi ku noqon hadduu qeybtii labada nis u dhexaysay uu ka booday labada nis qeybta u dhexaysaa loola jeedaa muntasaf fayabqaa wuxuu baaqi ku noqonaa almuntasafu bimacnaa almuntasif kii u dhexeeyey labada nis ama almuntasafu kii la niseeyey oo labada baaqi u dhexeeyey kaasi wuxuu ku baaqi noqonaa calaa najaasatihi najaasatiisii ayuu muntasafkaasi baaqi uu ku noqon walaa tasixu ma ansaxayso salaatu man shaksi salaadiisii ma ansaxayso shaksigaas oo yulaaqii bacdu badanihi shaksigaa jirkiisa qeyb ka mida najaasata najaase ay la kulmayso aw hawbihi aw bacdu hawbihi ama maradiisa qeyb ka midahu najaasata najaase ay la kulmayso ma ansaxayso qofkaas salaadiisa qofkan waxaa weeye markuu tukanayo jirkiisii qeyb ka mid ah ayaaba wuxuu la kulansan yahaba nijaas maalan cagtii oo kale baa jirkiisa qeyb ka mid a cagti cagtiha waxay dul saaran tahaba nijaas maxaa jirka kale kugu teri marba haddii nijaasta yacni qeyb jirkaaga ka mid ah nijaasu ay la kulansan tahay xaaladda aada tukanayso ma ansaxayso salaada ama gacanta ayaa nijaas uu yani ku haya gacantuu nijaas ku haya ma ansaxayso aw hawbihi aw bacdu hawbihi ama maradiisa qeyb ka mid ah waxay la kulmi nijaasata nijaaso yacni ay la kulmi ulajeedada marka lagu leeyahay maradii nafteedii nijaas maayo nijaasay la kulmi ayaa loola jeedaa marada maalan yani nijaas meeshan taallo markuu sujuudayo oo kale nijaastiiyaa dul saarmaysa cimaamadiisa nijaas meesha saaran ay markuu sujuudayo cimaamaddii ay dul saarmay la kulma aa ebr salaadiisi ma ansaxayso wain lam yataxarag shaygaas maradiisu ay la kulmayso nijaasada ah ama jirkiisu uu la kulmayo nijaasada ah shaygaas yuusanba dhaqdhaqaaqin hadduu doono bixarakati xarakati اlmusalli qofka tukanaya dhaqdhaqaaqiisa yuusanba shaygaas ula nuuxnuuxsan hadduu doono oo shay xataa aan dhaqdhaqaaqaynin haba noqdo hadduu doono oo maalan qofku markuu sujuudayo nijaaso meeshan taalla ayaa maradiisu mar walbaba saan u taaban nijaasadii ayay saan u taaban shaygiina markuu istaagana shay la nuuxnuuxsanayo o la dhaqdhaqaaqaya yuusan noqon hadduu doono shardi maaha inuu kula dhaqdhaqaaqo marba haddii maradii aad ku tukanayso qeyb ka mida ama jirkaagii qeyb ka mida nijaasaba uu la kulmayo inuu shaygii ku raac raaco oo uu kula dhaqdhaqaaqo shardi maaha salaadii wasalaatu qaabidi darafi xablin walaa tasixu ma ansaxayso salaatu qaabidi darafi xablin xarig geeskiisa qof haya xarig geeskiisa qof haya salaadiisu ma ansaxayso xariggaasoo calaa najaasatin najaasad dusheeda ahaaday xariggu najaasuu dul saaran yahay xarig najaasa dul saaran ayaad gacanta ku haysaa markaasad la tukani markaas ayaad la tukan waxaa la isku khilaafay mas'alatu اlqaabid qofkan xarigga nijaasada dusha saaran haya waxay a'immada shaaficiyada isku khilaafeen xariggaas meesha nijaasada uu ka saaran yahay in meeshaasu ay la dhaqdhaqaaqayso shardi miya mise xataa yaysanbu la dhaqdhaqaaqin hadduu doono waa qeybta nijaasada xariggu ka saaran yahay qeybtaas markuu rukuucayo markii la sujuudayo in qeybta nijaasada xari uu ka saaran yahay xariggu qeybtaas inay nuxnuuxsanayso ma shardiya mise xataa yusanba nuxnuuxsan hadday doonto laba masalo sharaxa hadda wuxuu ku leeyahay ibnu xajar alhaytami wa shardu lbutlaani fii dalik waa masalatu qaabidi xabli daraf darafi xablin waa qofkii xarigga hayay markii salaadu ka buraysa waxaa shardi ah an yakuuna almowdicu meeshu inay noqoto aladii laqiya najaasata min alxabli meesha nijaasada xariggu uu kala kulmay wanaxwihi yataxaraku inuu la dhaqdhaqaaqaya shardiya bixarakatihi cala almuctamad sida raajixa haddaan qabo ibn xajar isaga saas u yihi maalan xarigu waa dheer yahay geeskiisaa nijaaso ayuu afka ku haya uu dul saaran yahay ibnu xajar marka wuxuu leeyahay waxaa shardi ah meesha xarigu nijaasada uu ka saaran yahay waa inay la dhaqdhaqaaqayso qofku markuu rukuucayo markuu la sujuudayo waa shardi wuxuu yihi marka ibnu xajar faqowl musanif sheekha hadalka uu yihi wain lam yataxarak waa matniga muqadimad xadrami matnigeeda wain lam yataxarak yuusanba la dhaqdhaqaaqin يعني xarigii بxaرaكaتi dhqdhaqaaqiisa yuusanba la dhqdhaqaaqin xaرaكaة المصلي qofka tukanaya dhqdhaqaaqiisa yuusanba la dhqdhaqaaqin salaadii waa baطلad wuu yihi شheekhu ضaعيif wey yihi iبن xajar maسلada saas u qabacsan marka maxaa meesha imanaysa maسalada raaجixeed wuxuu iman xarigii waa dheer yahay nijaasuu afka ku haya iبن xajar wuxuu ku leeyahay markaad rukuucayso iyo markaad sujuudayso haddii xarigii laazim horta qaybo way ka dhqdhaqaaqi xarigii oo dhan hal meelna kama nuuxsanayo suurtagal maa caqlina maa xariga markaad rukuucayso markaad sujuudayso qaybta adiga ku xigtahay qasab waa dhaqdhaqaaqi laakiin waxaa laga hadlayo maxay tahay qaybta nijaasada dul saaran qaybtaasu ma dhaqdhaqaaqeen mise ma dhaqdhaqaaqayso qaybta nijaasada dul saaran xarig ibnu xajar marka isagu wuxuu rajaxay qaybta nijaasada dul saaran qaybtaasu inay dhaqdhaqaaqaysaa shardi ah marka salaaddu ay burayso ama haddii qaybta xarigga nijaasada uu afka uga hayo qaybtaas xarigu haddaysan ka nuux nuuxsanaynin falaa yunsabu lilmusali dee xarigan qofka musaliga oo tukanaya maba loo nisbayn karaba waxay la mid tahay isagoon gacanta ku haynoo kale isagoon gacanta ku haynoo kale ayay la mid tahay oo loo nisbayn maayo waa sida ibnu xajar uu rajaxay raximah اllahu tacaala walaa yaduru dhib ma lahan muxaadaatu najaasati najaasada qaabilideedii min gayri isaabatin asiibid la-aan najaasadii adigoon taabanayn oo aadan la kulmaynin way kugu beegan tahay markaad rukuucayso iyo markaad sujuudayso nijaasaa kugu beegan farna ma saaraysid mana istaabanaysa meeshii aad ku tukanaysana ma saarna nijaasada oo derinta aad ku jirsanaysana derintiina ma saara oo lama kulmin maradaadii ma saarna oo lama kulmin jirkaagiina ma saara saddexda ma saara mujarad اlmuxaadaat waad isku aadantihiin bis nijaasadii waad qaabili dhib malaa taas fii rukuuci rukuuci dhexdiisii inaad qaabilayso nijaasadii aw gayrihi gayri rukuuc rukuuca gayrkiis nijaasadii inuu ku qaabilayo taasi dhib ma laha oo tusaale ahaan muxaadaadka maxaa ka mid ah muxaadaat nijaas masalatu muxaadaat waxaa soo gelaya meeshan maalan hortaada ah ood ku tukanayso eeyaa meeshan fadhiya tusaale ahaan meesha aad ku tukanayso eeyaaba hortaada fadhiyaba meeshaana salaad ku tukatay ood iska xiratay eygii maradaadiina taaban maayo korkaagiina taaban maayo derintii aad ku tukanaysana shaqo kuma lahan laakiin muxaadaad weeyo nijaasadii waad qaabiliyo way kaa horaysaa saddexdii shay oo nijaasada ha laga ilaaliyo layihahna shaqo kuma lahan eygi halkaasuu fadhiya maxay dhibi taasi salaadaadi waa saxiix salaadaadi waa saxiix muxaadaadka bimujarad اmuxaadaati lnijaas laa tabdul salaad nijaaso lagu aadan yahay salaada kuma burto nijaaso lagu aadan yahay laakiin sida sunada maxay tahay nijaaso inaadan baqaabilin waadan ku beegnay oo eygan hadduu meesha fadhiyo iska kici sida sunada ah yuusanba salaadii kaa burin hadduu doonee iska eli hadduu agtaada fadhiyo walaa yaduru dhib ma laha muxaadaatu nijaasati nijaasada qaabilideeda ee ku aadanaashadeeda min gayri isaabatin asiibid la-aan min gayri isaabatin fi اlbadani yani wاlmakaan wاthawb jirkaagii makaanka maradaadi midna ma asiibo fii rukuucin rukuucii la qaabilay aw gayri gayri rukuuc ama rukuuca gayrkiisii lagu qaabilay nijaasadii ma ansax yani ma dhibayso dhib ma laha masaladaas muxaadaadka wa tajibu waxaa waajibaysa isaalaة اlwashmi waxaa kaloo imanaya oo masalatan culimmadu uga hadlaan masalatu lmuxaadaat masalada qaabilidda nijaasada waxaa kaloo la mid ay soo gelaya leeyihiin gurigaad ku tukan maalan guriga saanqaafka dushiisa nijaasaa ka buuxa saanqaafkii waa nijaasasanya markaad tukanayso marka waxaa korkaaga ku beegan saanqaaf wada nijaasaysan guriga saanqaafkiisa laamyeerigiisa waxa dhan waa ebir nijaaso maxay kaa dhibi dameeriga haddaadan yani maradaadiina uusan la xiriirin jirkaagii uusan la xiriirin derinta aad ku tukanaysana uusan la xiriirin nijaasa un iga koraysa ama igu aadan ama midig iga xigta ama bidix ama kor iga xigta salaadeeda xuma uma dhibayso masalada miduu ka hadlayo sheekha taas wey watajibu waxaa waajibaysa isaalat lwashmi duridda oo daawada laysku duray duriddaas zuulinteedu waajib in jirka laga zuuliyo yacni xaaladda qofka uu tukanayo waa waajib masalatu lwashmi waxay tahay lacana allahu alwaashima wاlmustawshima xadiiskaasuu ula jeedaa yani sheekhu raximah اllahu tacaala uu nabigu salى اllahu alayhi wasalam uu yihi lacana allahu alwaashima waa masalatu lwashmi lacana allahu alwaashima yacni gabadha isdurta oo meeshan iska durta wejiga duridda waxaa loola jeedaa yacni jirkan wejigan oo kale meel ka mida ayaa dhiig laga keenayo maqaarka inta laga fiiqo ayaa dhiig laga keenayo markaasaa daawo madow ah ayaa meesha lagu shubahaya jirkii iyo daawadii madoobeed ayaa isku raysanaya meeshii gabadhii wejigeedii maxaa ka soo baxaya bar astaan ah oo ka duwan jirkeedii inta kale way isku qurxiyaan haweenka ilahay aan ka baqay meesha maaragta wejiga kala barkiisa qaarkood ay saartaan qaardaankan ay saaranayaan waa astaan washmiya washmi nabiguna waa lacnaday sala allahu calayhi wasalam lacana allahu alwaashima waalmustawshima gabadha yacni dadka duraysa oo calaamadaas u samaynaysa lacnad allah ku ridi wiri nabigu sala allahu calayhi wasalam midda mustawshimada ah ee dalbanayso ha la ii duro dhehaysa oo waxaa isku qurxinayana lacnad allah ku ridi wiri nabigu sala allahu calayhi wasalam marka washmigaasuu rabaa daawada washmiguu rabaa sheekh inuu ka hadlo salaaddii waxma u dhibi mise waxma u dhibaysa daawadaa gabadha isku qurxisay oo nabigu uu lacnaday oo xaaraanta ah sala allahu alayh wasalam oo meeshan lagu duray daawadaas watajibu waxaa waajibaysa isaalat lwashmi duriddaas daawadaas laysku duray daawadaas zuulinteeda waajib wey in la zuuliyo oo meesha qofku yani gabadhu markay tukanayso wixii meesha ay geli leanna waxaa weye dhiiggan markii maqaarkan la dhiijiyey oo dhiig laga keenay maqaarkii oo dhiig laga keenay muxuu taabtay daawadii meesha lagu shubay idan marka dhiiggii ayaa wuxuu nijaaseeyey daawadii wixii wada nijaasaa meeshii isku raystay maxaa imanaya qofka marka asagoo nijaaso xambaarsan inuu tukado ayaa ka imanaya masalatu lwashmi saas awgeedu sheekh marka wuxuu yidhi watajibu isaalat lwashmi duridda in layska suuliya waa waajib markaad tukanayso gabadh inay daawadii meesha ka soo saarto wixii lacnadda ahayd oo meesha ay ku shubtay inay iska zuuliso lanna waa xaamila linijaasa nijaasay ambaarsanta nijaasay xambaarsanta marka washmigaas zuulintiisu waa waajib in lam yakaf hadduusan qofku ka baqin maxduuran hadduusan ka baqin wax laga baqayo oo laga cabsanayo oo laga digtoon yahay hadduusan qofku ka baqin maxduurkaas oo min maxduuraati tayamumi booraysiga waxyaalaha looga baqo ka mida waxyaalaha booraysiga looga baqo waxyaalaha ka mida hadduusan qofku ka baqin oo maxaa ka mida waxyaalaha loo booraysan jiray oo haddii qofku waxaa ka mida hadduu u baqo naftiisii inay go-do waxyaalaha booraysiga keenaya maxaa ka mid a hadduu u baqo naftiisii waxaan hadduu sameeyo in naftiisuba ay tegayso hadduu weysaysto oo biyo uu isticmaalo ama waxaa ka mid a manfacatu lcudwi ama xibintii inay qallalayso waxaa ka mid ahay waxaa ka mid ahay shayn faaxish ah astaan foolxun iyo foolxumo inuu wejigii iyo noqonayo haddii qofkan uu biyo isticmaalo waxay ka mid ahed waxyaalaha loo booraysan jiray haddii marka gabadhii ay ka baqayso in neerfo ay ku kacaan in xanuunno khataroo meeshii haddii bahashan daawadan la qodo neerfo inay keento astaan foolxun in meeshii keento oo gabadhii yacni tashwiihii suuraddeedii ay fool xumaanayso arrimahaas hadduu qofku ka baqo sidiisa ha u daayo isagoo dembigaas wadanaya salaaddiisna way ka ansixi waa daruuro haddii qofka gabadha ay ka baqayso neerfo iyo waxaan haddii la qodo neerfo inay qaado inay xanuunsato astaan foolxun ay ka baqayso iyo foolxumo sideeday salaadda uga ansixi markaas waa mid uu ka hadlay sheekhu raximah llahu tacala in lam yakaf hadduusan qofku ka baqin maxduuran hadduusan ka baqin wax laga digtoonayaho laga baqayo maxduurkaasu min maxduuraati tayamum booraysiga waxyaalihii looga digtoonaayo loo booraysan jiray ka mida wa yucfaa waa la yska cafiyaa can maxalli istijmaarihi shaksiga dhagaxaysigiisa dhagaxaysigaa maxalkiisa waa la iska cafiyaa sheekhu halkan wuxuu ka bilaabay maadaama shuruudda salaadda ay ka mid tahay nijaasada in la iska ilaaliyo fi اthawbi wاlbadani wاlmakaan saddexdaa in nijaasada laga ilaaliyo maadaama ay waajib tahay wuxuu sheegay sharcigu nijaasooyin uu iska cafiyaa jira oo lala tukan karo salaaddii ay saxiix tahay adigoo nijaasadaa xambaarsan nijaasooyinkaasuu bilaabay sheekhu wayucfaa waxaa laga laiska cafiyaa can maxali istijmaarihi shaksiga dhagaxaysigiisa dhagaxaysiga maxalkiisa waa laiska cafiyaa dhagaxaysiga maxalkiisa maxaa loola jeeda waxaan hore usoo qaadanay waxyaalaha sharcigu fasaxay waxaa ka mid a adigoo biyo heli kara inaad dhagaxa isaga zuulin karto saxaradii ayaan soo marnay saxaradii adoo biyo heli kara inaad dhagaxa isaga zuulin karto haddii marka qofkii dhagaxii uu saxaradii isaga zuuliyey laasim meeshii maxaa ku haraya saxaradii urkeedii iyo waxbaa meesha ku haraya ilaa biyahaasi urka iyo waxa dhan zuuliya dhagaxu muuqaalkan koruu zuuliya muuqaalka saxaradii unbuu zuuliyey maana xaqiiqadii meesha ay ku taallaa urkii iyo qarmuunkii waxyaalahaas waa la cafina hadduu qofka ku tukado masalada uu ka hadlay taas wuu sheekh isagoo sidaas dhagaxii wuu istijooday waa weysaystay saasuu salaadii allahu akbar ku leeyahy oo maxaa dhacay dabadaadii hadda ur iyo waxbaa ka buuxoo dhagax biyihii meeshii kuma adansa waa macfi sharcigu waa cafiye wa can diini shaarici waddada dhiiqadeedana waddada dhiiqadeedana waa la cafiyey aladii kaasoo shaaric aladii diinkaasoo dhiiqadaasoo tayaqana qofku uu hubsaday nijaasatahu nijaasata diin dhoobadaa nijaasadeeda uu hubsaday oo uu yaqiinsaday waxyaalaha sharcigu cafiyey waxaa ka mid ah xilliga roobabku ay da-yaan waddooyinka markaad marayso adoo dadaalaya dhiiqadii macwista ma qamiiskii ama surweelkii kaa gaaraysa waa cafis weliba middaas la cafinayo waxaa weeye alladii tayaqana nijaasatahu waa dhiiqada aada hubto inay nijaasto ama midaadan hubin waa mas'alaةu khalabati najaasa la yidhah midaasoo kale waxa aadan hubin waa meel uun sida khaalibka aad is leedahay najaasa ku badan xaqiiqana aadan uhayn meeshaasi waa daahir meeshaasi waa daahir ee masalada laga hadlayo maxay tahay aladii tayaqana najaasatahu midda la cafinayo taas waa dhiiqo aada hubtid inay najaas tahay oo qofaad ku kalsoon tahay uu kuu sheegay meesha inay nijaas tahay ama adiguba aada arkaysay inay nijaas tahay taas waa la cafin waxyaalaha lanna waxaa weye haddii la yidhaha xilliga roobabka yacni dhiiqadaa hal dhiiqo qofkii ku taallo salaadiisa ma ansixayso waxaa imanaysa mashaqo iyo dhib dadka inay la kulmaan suuqyadii ay aadi waayaan inay issoo booqan waayaan magaaladii in la kala xirto oo laysku socan waayo ayaa meesha imanaya wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj ilahi wuxuu uhi subxaanahu watacaala diintu dhib ma laha wixii marka mashaqaba keenaya oo culays u keenaya ilaahay waa cafiyey subxaanaه wa tacaala wa can diini shaariciyaa la cafin aladii diinkaasoo tayaqana nijaasatahu nijaasadiisii uu yaqiinsa wain ikhtalada binijaasatin muqallada ibnu xajar wuxuu ku leeyahy haba ku qasanto nijaase muqallada nijaasada muqallada waxaan kusoo marnay nijaasat اlkelbi wاlkhinsiir nijaasada eegaba ha ku qasanto waa licusri tajanubihi in laga fogaado culays waxyaalaha in la iska ilaaliyo waa culays وcama ayladii kii kiina waa la cafiyaa وcama ayladii وإnamaa yucfىa waxaa la cafiyaa camaa ayladii kii yatacadaru الاxtiraaزu iska ilaalintu ay cuslaato canhu shayga xaggiisa in layska ilaaliyo ay cuslaato haaliban fii haalibi sida haalibka wix in layska ilaaliyo ay cuslaato kaas way midka lagu cafinay ma aha dhiiqadii inaad iska shabkaxsanayso inta maqasho waa la cafiyey sharcigu waa cafiyey iska shabkaxso waa kugu faniinto oo dhabarka kaaga dhacdo madaxa kaaga dhacdo iska wad ma aha taas sheekhu wuxuu ku leeyahay marka dhiiqada la cafinayo oo waddooyinka waa wixii ay adkaato inaad iska ilaaliso oo adoo dadaalayo taxadaraya wixii ku soo gaara adoo taxadarayo dadaalayo wixii ku soo gaara kaas wayakhtalifu almacfuw midka la cafinayana waa iskhilaafaa bilwaqti waqtiguu isku khilaafaa wamowdicihi mowdici almacfuw shayga la cafinayo booska uu kaa gaaray dhiiqadaas meesha ay kaa gaartana waa isku khilaafi cafigu min athawbi marada xaggeeda xaal mowdic uu ka ahaaday walbadani jirka xaggiisa xaal uu ka ahaadan waa isku khilaafi masalada meesha uu ka hadlayo sheekha waxaa weeye yacni shayga la cafinayo waxaa loo fiirinaa waktiga la joogo maalan xilliyaga xagaayaha oo roobku aada u da-ayo iyo xilliga guga iyo xagaayaha xilliyadaasoo kale waa la cafin laakiin xilli jiilaal ah oo roobba saasuba uusan socanin yacni meel haddaad marayso lagu soo daadiyey biyo cid horteedoo biyo daadsatay iyo kaa la cafin maayo waxaan wax laga boodi karo mashaqe la iska ilaalin karo wey waa hal meel magaaladii ka mid a ama xaafaddii aada dhex maraysay hal boos oo ka mid a laba boos oo ka mid a dhiiqa taalla meelaas waa in iska ilaaliso ma aha dhiiqaa wakti walba la cafin ma aha dhiiqaa wakti walba la cafin ma aha yacni sheekhu wuxuu ku leeyay yakhtalif bilwakti shayga la cafinayo waktiga waa isku khilaafsan waktigaa la fiiro wakti la cafinayaa jira iyo wakti aan la cafinayn xilliga xagaayaha iyo guga iyo marka roobabku da-aya waxaa kaloo sheekhu ku leeyahy wa mawdicihi min athawbi walbadan haddana shayga la cafinayo wuxuu isku khilaafi meesha uu ku yaallo yacni dhiiqadu meesha ay kaa gaartay iyadana waa la fiirina isku khilaafi cafiga meesha ay kaa gaartay maalan dhiiqadii haddii ay madaxa kaa gaartay iyo haddii qamiiska ama surwaalka geeskiisa dhinaca dhulka xiga dhiiqadu ay kaa gaartay isku si ma aha qofka dhiiqadii madaxa ay ka gaartay maxay tusineen laa mubaalaad inuusan qofkaas waxba u aaban yeelin ixtiraasna uusanba samaynba qofka madax taa la cafin maayo madaxa kaa gaartay tan laakiin faraqa kaa gaartay ha la cafin wey marka mawdicana waa la fiirina mawdica iyo waktiga waa la fiirina wa amaa damu lbasaraati wa amaa damu lbasaraati finanka dhiiggiisii finanka dhiiggiisii iyo wadamaamiili ka soo baxyaalka dhiigoodii iyo walquruuxi boogaha jirka ku yaalla boogahaas dhiigoodii iyo walqayxu malaxdii iyo wasadiidu carunkii carunkaasoo minhaa min alquruux boogaha xaggooda ka ahaaday iyo wadamu lbaraaqiisi boodayaalka dhiiggoodii baashan boodada ah ama kutaanta oo dadka cunta dhiiggeedii iyo walqamli injirta dhiiggeedii iyo walbacuudi kaneecada dhiiggeedii iyo walbaqi dhiqlaha baalkan dhilqaha la yidhaaho oo guryaha qaar gala dhiqlahaas dhiiggiisii iyo wa mowdicu alxijaamati toobidda booskeedii meesha lagaa toobay iyo walfasdi sarsarka meesha jirkaaga laga sarsaray dhiiggiisii iyo wawaniibu dubaabi tisxiga saxaradiisii iyo wa bowlu lkhufaashi kobaliga kaadidiisii wa salisu lbowli iyo qofka kaadidiisu ay socoto salas iyo salis salis haddii la yidhaha waa qofka naftiisii salas haddii la yidhaha laanka la kordhigana kaadida dureerkeedii wey dureer waa socodkeedi waa masder haddii salas la yidhaha wa damu listixaadati dhiig furanka furmidda dhiiggeedii islaanta dhiigu dhiig furanku ku dhacay wa maau lquruuxi iyo boogaha biyahoodii wanafaadaati hambalaaluqa jirka meel uu ka gubtay oo ka hambalaaluqay biyihiisii hambalaaluqa biyaha ku jira kaasoo almutagayiru riixuhu urkiisu isbedelay fa yucfaa can qaliili dalika almadkuur kaa la soo sheegay wixiisa yar waa la cafin waxa la soo sheegoo dhan wixii yar waa la cafin wakaiirihi kaiiri اlmadkuur kaa la soo sheegay midkiisa faraha badanna xataa midkiisa badan waxaa la soo sheegay waa la cafin ilaa idaa farasha hawba marada inuu firaash ka dhigtay maahane qofka aladii hawbkaasoo fiihi hawbka dhexdiisa daalika almadkuur kaa la soo sheego boodada dhiiggeedii iyo maradii ay ku yaaleen inuu gogladay oo uu ku dukado firaash uu ka dhigtay maahane taas waa adgudub xadgudub wixii daruuraa unbaa la cafin masaa'ilkan sheekha ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weye waa in dhowr masaluu sheekhu isku xambaaray wuxuu ka soo bilaabay damulbaharaat baharaadka waxaa la yidhaha waa fimanka wejiga uga soo baxa dadka qaarkood soomaalida waxay u yaqaanaan findoob findoobaa la yidhaha kulley doobabka u badan yaha laga yaabaa marka baharaadkaasaa la yidhaha waa finanka wejiga dadka uga soo baxa wey basaraadkaas marka dhiiggiisa finankaas jirka ka soo baxa dhiiggiisii maadaama aan la iska ilaalin karin qofka finankaa lagu ebteleeyey oo lagu imtixaanay usan iska ilaalin karin yucfaa can qaliili daalika wa kaiiri finkaas dhiiggiisu ha bato ha yaraado kulli waa la cafin waxaa la mida damaamiil isagana waa la mid wixii kasoo baxa ah oo isagana aan la iska ilaalin karin kasoo bixii qofka jirkiisa ka soo baxay oon la iska ilaalin karin dhiiggiisii fa yucfaa can qaliili daalika wa kaiirihi cala almuctamad sida raajixa dhikan yar iyo dhiigga badan isagana waa la cafin waa licumuumi اlbalwa bih balaayadu waa caam weyn laskama ilaalin karo wax la iska ilaalin karo maaha walquruuxi iyo boogaha boogaha dhiigoodii boog kaa soo baxday dhiiggeedii walqayxu malaxdii wasadiidu carunkii carunkaasoo minhaa min alqurux boogaha xaggeeda ka ahaaday fa yucfaa can qaliili daalika wa kaiirihi qaliil ha noqdo kaiir ha noqdo boogihii biyahoodii iyo dhiigoodii iyo malaxdoodii waxa dhan waa la cafin laakiin waxaa shardi ah ilaa idaa farasha hawba aladii fiihi daalik haddii maradii inaad intaad ku dukanaysaa lagu cafiyeye dee macawistii iyo go-ii iyo waxaasi kaaga hallaabeen haddiiba xaajadaadii inta ka badatay aada firaash ka dhigatay oo tiraa waa ku kor dukana taas wax daruurada ka baxsamay ma lagu cafinayo inaad firaash ka dhigato laakiin wixii jirkaaga iyo maradii ay kaa gaartood ku dukanaysay ah baa lagu cafinay laakiin firaashaan ka dhigan markaasaan kor dukan maya ow xamalahu waxaa kaloo meesha ku jira ama waa xambaaray maradii thawbkii maradii nijaasaadka iyo waxyaalahaas la cafinayay ay ku daateen dhiigagaas ayuu xambaaray ligayri daruura daruura la-aanuu iska sitaa maradii iska xambaaray maalan cimaamaday ahayd cimaamad dhiigga boodada iyo hambalaaluqii iyo waxyaalihii la cafinayay findoobkii dhiiggooda uu ka buuxo ayuu cimaamaddii madaxa iska saartay allahu akbar iyo maxaa daruuraha kugu jirta wixii daruuraha loo cafinayo waxyaalaha noocaas oo kale cimaamaddii waxaad heli kartaa inaad halkan iska dhigato qamiiskaagii aad ku tukato haba lahaado boodadii dhiiggeedii iyo findoobkii iyo ha lahaado laakiin cimaamaddii daruurada kuu keenaysa inaad xambaarto maxay tahay hadduu salaad markaad ka baxday cimaamaddaad iska qaado madaxaaga iska saara xilliga salaadda aad gelaysana iska dhig halkaa iska dhig oo wixii daruuriyaa lagu cafin wuxuu ku yidhi sheekhu wadamu lbaraakiisna waa la mid boodada bahalkan boodada ah dhiiggeeda iyadana waa lagu cafin layskama ilaalin karo walqamli injirta dhiiggeedii walbacuudi kaneecadii iyo walbaq iyo bahalkan dhilqaha la yidhaaho dhilqaha dhiiggiisii isagana waa la cafin ha yaraado ha badnaado wa mowdicu lxijaamati toobinta booskeedii mowdic xijaama ujeedada laga leeyahay maxay tahay waa adigoo xanuunsanayaa lagu toobay meeshii lagaa toobay dhiigaa ka yimid dhiiggaas ha yaraado ha bato macfi wey ilaa dhiiggaas maraduu gaaray inaad dee firaash ka dhigato ama maradaas daruura la-aan aada iska xambaaratood ku dukato maale adoo wax daruura aysan kuu hayn walfasdi fasdagi waxaa weeye waa sarsarka dad waxaa jira markii yacni meel barar oo kale uu jiro dhiiggaas madoobaadka ah ee bararka meesha ku jira sarsar waa la sarsaraa si dhiigga madoobaadka usoo daato sarsarkaasaa la yidhaha fasdiga dhiiggaas madoobaadkaa meesha isagana waa lagu cafinaa kiisa yar iyo midkiisa badanba wa waniibu dubaabi tisxiga saxaradiisii layskama ilaalin karo isagana tisxigii yacni qamiiskiiyo meel kuu suran shaatigii maradii aad ku tukanaya meesha kuu jiran waxaa kaaga buuxa saxaradii tisxigaa ka buuxsami waa ku dukan kartaa ha yaraado ha badnaado saxarada tisxiga wax layska ilaalin karo maaha wa bowlu lkhufaash koboliga kaadidiisii baalkan koboliga la yidhaha kaadidiisii waa macfi wa salasu lbowl kaadida dureerkeeda waa qofkii salasulbowlka qabay oo kaadida lagu egtilay oo habeenay maalin kaadidiisu iska soconayso isagoo ixtiyaad sameeyey bacda alixtiyaad markuu dadaalo oo ixtiyaad uu sameeyey kabacdi ayaa kaadidii haddana iska socotaa isagoo dadaalay iska taxafud isyiri haddana kaadidii waa socotaa waa cafis salaadiisuna sidiisay ku ansixi leanna waa qof ibtilaysan oo xanuunsanaya wa damu listixaadati dhiig furankii isaguna waa la mid musaxaadada waxaan soo marnay ixtiyaadku waa waajib inay dadaasho waa bacda yani ixtiyaad markay dadaasho waxaan soo marnay inay astajoonayso inay meesha cubaysaan soo marnay markay astajootay oo meeshii ay cubtay kabacdi dhiigaa iska socda haddana waa macfi waa macfi waxaa imanayo iska dareerayo awooddeedii ka badan awooddeedii iyo dadaalkeedii wixii ka batay macfi maaulquruux waa lamid boogaha yacni biyahoodii boogaha mararka qaar waxaa jira inaysan dhiigna xambaarsanayn malaxna aysan xambaarsanayn laakiin biyo ay ku jiraan biyahaasi boogtu hadday cusub tahana ma uraan hadday boogtu muddo joogtana waa biyo ura biyo ura wey marka sheekhu wuxuu ku yidhi almutaqayiri riixuhu boogta haddii biyaheedu ay urayaan waa la cafin biyahaas galay boogta oo uraya waa la cafin haddaysan urayna de haddaysan urayn markaa nijaasba ma ahdo waxaa la cafin wاnafaadaati hambalaaluqa hambalaaluqa biyihiisii hambalaaluqa maxaa la yidhaha waa meel kaa gubatay meesha markay qof ka gubato waa barartaa biyay gashataa biyo meesha markay qof ka gubato biyaa gala biyahaas hambalaaluqa qofku meeshu ka gutay buray almutagayiru riixu haddii biyuhu urayaan iyagana waa la cafin haddaysan urayna kama fiicanba biyu haddaysan urayna kama fiicanba فيعفى عن قليل ذلك وكثيره ذلك المذكور كان لا soo sheegay midkiisa yar iyo وكثيره كثير المذكور waxa la soo sheegay midkiisa badanba waa la cafin ilaa idaa farasha thawba maradii inuu qofku firaash ka dhigtay maahan alladii maradaasoo fiihi thawbka dhexdiisa ذalika المacfuu shaygaas la cafinayey mara ay ku dhex jiro dhiigagaa la cafinayey mara ay ku dhex jiraan maradiiu firaashba ka dhigtay maxaa kuu geeyey inaad firaash ka dhigtay aw amase xamalahu ama maradii nijaasada la cafinayey ay ku tiilay ayuu xambaaray ligayri daruura mara cawradiisi uu ku asturayana ma ahayd waa cimaamad garabka isaga saaran maxaad garabka u saaranay waad u xambaari fa yucfaa waa la cafiyaa hadduu xambaaro marada can qaliilihi qaliili اlmacfuu shaygaa la cafinayo midkiisa yar ayaa la cafin duuna kafiirihi ama qaliilii u celi qaliili اlmadkuur kaa la soo sheegay midkiisa yaraa la cafin duuna kahiirihi kahiiri اlmadkuur kaa la soo sheegay midkiisa badan la cafin maayo oo masaladan xaggee xidhiir la leedahay waa cimaamaddii uu garabka saartay bikayri daruura isoo dukanaya cimaamad dhiiggaas la cafinayo ka buuxo uu garabka saartay cimaamadda aad garabka saaratay waxaa la qiimaynaa ma wax badanaa dhiigga ku yaalla mise waa wax yar hadduu yar yahay waa macfi hadduu badan yahana la cafin maayo ilaa adaa daruur ahaan garabka isaga saartay wayucfaa waxaa la cafiyaa can qaliili dami اlajnabiy dhiigga qofka ajnabiga ah ajnabi dhiiggiisa waa la cafin kiisa yar qofka ajnabiga dhiiggiisa yar waa la cafin ajnabigaasoo hayri اlkalbi wاlkhinziir ey iyo doofaar hayrkiisa ajnabi maxaa loola jeedaa ajnabi waxaa loola jeedaa maa asaabahu min hayrihi waa dhiig adiga aan kaa imaanin ee qof kale ka yimid ajnabi kaas wey macnaha loola jeeda adiga kaama iman qof kaleu ka yimid dhiiggan dhiig qof kale ka yimid ayaa maradaada ku faniinay ama jirkaaga soo gaaray labaa loo kala qaadi dhiiggaas ma badan yahay mise waa yaryahay hadduu yar yahay cafisow waa ku dukan kartaa hadduu badan yahay waa inaad iska mayrto hadduu badan yahay waa inaad iska mayrto wayucfaa can qaliili dami اlajnabi waxaa kaloo dami اlajnabi soo gelaya dami اlajnabi waxaa soo gelaya idaa kaana damu min nafsihi laakinahu intaqala mima asaabahu dami اlajnabi waxaa kaloo soo gelaya asaguu dhiiggani ka yimid asaga ayuu dhiiga waa meel adigoo socdo oo maalan adigoo marayo oo qoray uu kaa dilay wejigaasoo maaragtaah daqar uu kaaga dhacay ama aada derbi ku dhufatay wejiga dhiigaa kaa yimid dhiigga meeshii uu ka yimid intuu ka boodayuu meel kale ku dhacay wejiguu dhiigu ka yimid markaasuu cajirka kaaga dhacay kan cajirka kaaga dhacay waa ajnabi cajirka mid kaaga dhacay adiguyuu kaa yimid marka ajnabiga maxaa imanaya ajnabiga laba tafsiiruu leeyahy addam اlajnabi laba tafsiiruu laba tafsir maxay tahay maa asaabahu min hayrihi dhiig adigaba aan kaa imaanayn qof kale ka yimid waa ajnebi kan labaadee ajnebi noqonaya muxuu yahay adiguu dhiiggani kaa yimid laakinahu intaqala ilaa makaanin aakhar meeshuu dhiiggu ka yimid adiga uu kaa yimid mooye meel kaleu dhiiggu u guuray wejiguu dhiiggu ahaa oo daqar uu kaaga dhacay wejigii intuu ka guurayo lugta dhiigga kaaga dhacay lugtaa dhiigga kaaga dhacay waa ajnebi hadduu yar yahay waa cafi hadduu badan yahana macfi ma ah marka ajnebi labadaas tafsiir wey wayucfaa waa la cafiya can daliili qaliili dami اlajnabi dhiigga ajnebiga midkiisa yar ajnebigaasu hayr اlkalbi wاlkhinziir ey iyo doofaar aan ahayn ama hadduu ey iyo doofaar yahay laa yucfaa can اlqaliil walaa can اlkaiir yaraan iyo badnaan midnaba la cafi maayo waidaa casara qofku hadduu riixo oo uu caburiyo albasrata findoobkii findoobkii wejiga uga soo baxay isagaa riixay oo caburiyo dhiigga ka keenay isagaa dhiig ka keenay awi dummala waa damaamiishii hadda aan soo marnay damaamiishii hadda aan soo marnay waa yani kasoo bixi wey awi dummala ama kasoo bixii isagaa riixay oo dhiigga iyo malaxda ka keenay aw amase qatala albarguusa ama boodadii isagaa jirkiisa maradiisa ku dilay gacantiisuu ku dilay cufiya can qaliilihi qaliili dam dhiigga midkiisa yaraa la cafinaa markaa faqad oo kali ah leanna adaa iskaaga isaga keenay masaa'ilkii hore maxay ahayd wax adugu aadan shaqo ku lahaynoo marada iyo jirka iyo kaaga hallaabay boodadii dhiiggeedii hambalaalku haddaad laakiin findoobkii adugu aada bajisay baalkii soobixii adugu aada bajisay maxaa la cafinaa wixii yar bis wixii yar walaa yucfaa lama cafiyo can jildi lbarguusi boodada maqaarkeeda boodadii waad dishay maqaarkeedii lama cafinayo maqaarkeediiaad jeebka ku sidataa ama gacantaad ku haysaa waana tukanay maya ma la cafinayo ma la cafinayo iyadoo meyda aad jeeb ku haystaa ama gacantaadba ku haysataa ama madaxii kaaga daadatay iyadoo meyda madaxa kaaga daadatay ma la cafinayo waxa la cafinayo waa dhiigga laakiin meytadii maya baktigii maya lama cafinayo walaa yucfaa lama cafiyo can jildi اlbarguuth boodada maqaarkeedii lama cafinayo wa naxwihi naxwi اlbarguuth boodadaas wixii la mida maqaarkoodii lama cafinayo maxaa ka mid a kaneecadii oo kale bahallada yaryarkaah oo dhan meydkooda haddaad xambaarto salaadaadi waa eber badanad waxa la cafinayo waa dhiigooda laakiin meydkooda haddaad xambaarto eber salaadaadi walow sallaa qofku hadduu ku tukado binajisin shay nijaasa hadduu ku tukado naasiyan xaalu ishalmaamay ow jaahilan aw xaalu asagoo jaahilka ah nijaasada acaadaha salaadii waa soo celina waa ishalmaantay ama maba ogeynba jaahilaadka ahayd maradu inay nijaas tahay in kale waa inaad ku soo celiso salaadii allah subxaana wa tacaala